wanaagsan dhegeystayaalhalkan waa raadiyo dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo galabta gaaray magaalada aruusha dalka tanzaniya xukuumadda soomaaliya ama ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maanta shir guddoomiye shir aan caadiyan oo ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada aruusha ee dalka tanzaniya golaha wasiirada puntland oo si cad uga soo horjeestay wax kabeddelka dastuurka oo ay waddo dowladda federaalk ee soomaaliya taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay dhacdooyin amniga lidiga ku ah oo dhowrkii saacadood lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho qaar ka mid a gaadiidleyda isticmaala wadada aan ilaade darwalada gadidleeda ah ee iskarogayaasha ee ka shaqeeya muqdisho iyo deegaanka jasiira oo ka cabanaya lacago oo ay sheegeen in maamulka koonfur galbeed uu qasab uga qaado iyo hay-adda soodmo oo maanta magaalada yeed ee gobolka bakool u dirtay shixnad gargaar ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
abe waxaan u wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen khamiisa jimca ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ayeen qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo intaasi ka dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada aruush ee dalka tanzaniya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta gaaray dalka tanzaniya ayaa si diran loogu soo dhoweeyey magaalada aruush ee dalka tanzaniya uu kaga qeybgalayo shirka madaxda dalada bulshada bariga africa oo la sugayo inay go-aan ay ka soo saaraan codsiga dowladda soomaaliya ee ku-biirista daladani madaxweynaha soomaaliya ayaa xooga saaraya sidii uu ugu qancin lahaa hogaamiyaasha dalalka bulshada bariga africa in ay aqbalaan codsiga jamhuuriyadda soomaaliya waxaana uga warbixinayaa horumarka iyo firfircoonida ay ku tilmaaman yihiin shacabka soomaaliyeed fursadaha dhaqaale iyo kheyraadka dhex eegaaga dalkeenna oo haddii la maalgeliyo ay ka faa-iideysan karaan dadkeenna iyo weliba dalkeennuba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hore socdaallo uga maray qaar ka mid a dalalka xubnaha ka ah dalada bulshada bari bariga africa ee a a c la yidhaahdo ayaa xusay waqti dheer markaasi in uu horyaalay codsiga shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ee loo gudbiyey sanadkii laba kun lix iyo tobankii isagoo sidoo kale sheegay in la arko mustaqbal dhaqaale iyo weliba mid bulsho ee dalalka geeska africa uu u yahay ee ku-biiritaanka soomaaliya ee ururkani sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dadaal ku bixinaya in dalkeenu uu ka qeyb qaato iskaashiga dhaqaale iyo fududeynta isu socodka dalalka gobolka oo saldhig u ah buu yidhi kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo weliba dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aynu fiirino maamulka puntland ayaa wax war uu ka soo saaray dowladda federaalk soomaaliya go-aankeeda ku aadan wax kabeddelka dastuurka golaha wasiirada puntland ayaa si cad uga soo horjeestay wax kabeddelka dastuurka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi den wehliyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo toddobaadkan lagaga hadlay arrimaha amniga doorashooyinka puntland go-aanka dowladda puntland ee ku aadan qorshaha wax kabeddelka dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya kala xadeynta waajibaadka wasaaradaha iyo siyaasadda iyo xeerarka tirakoobka puntland kulanka golaha wasiirada looga hadlay hanaanka doorashooyinka puntland ee hal qof iyo hal cod oo hadda loo diyaargaroobayo doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxtooyada waxaa goluhu isku raaceen in sidii loo dhammaystiri lahaa dhammaan agabyada farsamo iyo weliba midda amni ay u baahan tahay qabashada doorashooyinkaasi iyo sidii wadada loogu xari lahaa go-aanka puntland ee qorshaha wax kabeddelka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya puntland waxay si cad uga soo horjeedaa baa layidhi wax kabeddelka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya iyada oo dano siyaasadeed laga leeyahay sida loo dhigay warka madaxtooyada puntland ka soo baxay dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka waa heshiis bulsho kuna dhisan isfaham siyaasadeed iyo weliba dib u heshiisiin qaran kadib burburkii dowladii dhexe ee dalka sida ku cad baa layidhi dastuurka kumeelgaarka cutubka koowaad qodobkii saddexaad ee federaalka soomaaliya waxaana waxay ku dhisan yihiin m- waa mabaadii asaasiga ah ee awood qeybsiga nidaamka federaalka sidaas darteed madaxda hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya awood uma lahan baa layidhi in ay badelaan hanaanka dowladda dhexe u dhisan tahay ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo tubta dowlad dhiska ee ku dhisan tahay ee ee ku dhisan aan idhahday dastuurka kumeel gaarka haddaba dowladda puntland waxay ugu baaqaysaa labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya inaysan qeyb ka noqon in meesha laga saaro dastuurka kumeel gaarka ah iyo wax kabedel kasta oo keeni kara khilaaf siyaasi ah ayaa lagu yidhi madax- dowladda puntland waxay cadeynaysaa inaysan qeyb ka noqon doonin dhaqangelinta wax kabedel kasta oo dastuurka lagu sameeyo iyadoo aysan puntland qeyb ka ahayn ayaa lagu yidhi ama lagu soo gabagabeeyey qoraalkan maamulka puntland kasoo baxay ee wax kabedelka dastuurka lagaga hadlayo dhinaca kale dhegeystayaal haddii aanu fiirino markani booliiska soomaaliya ayaa waxa uu faray ganacsatada muqdisho in kaamirooyin ay ku xidhaan goobahooda ganacsi afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiqdo dishe oo warfideenada kula hadlay magaalada muqdisho ayaana faahfaahin ka bixiyey wadaagno shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo daafaha caalamka dhacdooyinkii ugu dambeeyey asbuucii lasoo dhaafay ka dhacay dalka oo dhan Ee, guud ahaan xaaladda guud ee dalku aad bay u wanaagsan tahay amni ahaan iyo nabadgelyo ahaan aad bay u wanaagsan tahay marka laga reebo xaaladda dayrta ee, dayrtan oo meelaha qaar fatahaado iyo daadad gaarsiisay ee shacab soomaaliyeed oo awalba la daalaadhacayay ee, abaartii iyo xaaladihii kaloo dalka ka jiray ayaa dayrtii ugu darsantay iyadoo ilnoyna saamaynteedii ay deegaanada dalka fatahaado goobo badan ka geysatay walo ay ugu daran yihiin ee, degmooyinka gobolka gedo gaar ahaan degmada buurdhuube buurdhuubo oo fatahaadu aad u waxyeelaysay ee, taas oo ee, hay-adaha kala duwanee dowladdu ay ku howlan yihiin si dadka gurmud loogu samayn lahaa iyadoo ay jiraan degmooyin kale iyo deegaamo kale oo sidaasoo kale fatahaadda iyo daadadka ka dhashay ee, dayrta xilliga dayrta uu saameeyey oo dhibaato ay gaarsiisay markaan u soo laabanno ee, xaaladaha dhacdooyinka amni darro ee dalka ka dhacay waxaan ku bilaabayaa gobolka banaadir caasimadda ummadda soomaaliyeed magaalada muqdisho kadibna gobollada kale ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhacdooyinka ugu dambeeya oo ka dhacay ayaan sidaas oo kaleeto dul istaagi doonaa si guud ee, markaan ka bilaabo go- ee, degmada ee, gobolka banaadir gaar ahaan deegaanka garas baaleey ee gobolka banaadir taariikhdu markay ahayd toddobiyo tobankii bishii nofembar laba kun saddex iyo labaatan ayaa waaxda saddexaad ee degmadaas ee deegaanka garas baaleey ee abbaaro toddobadii iyo soddon daqiiqo ayaa gaari caasi ah oo qudaar siday oo horay ee, ee, u jiiray dad muwaadiniin soomaaliyeed ahaa qofkii uu jiirana aan la aqoonin ayaa ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen waxaa la geeyey saldhigga booliiska degmada ee, deegaanka garas baalley halkaasoo gaarigii lagu hayo iyo eedeysanihii falkaa geystay wadihii gaariga oo baxsaday ayay ciidamada ku guulaysteen ee, inay gacanta ku soo dhigaan lana aqoonsado heybta ciddii gaariga iska laheyd waxaana socota baarida- baarista gaarigaas isla toddobiyo tobankii bishii nofembar laba kun saddex iyo labaatan ayaa degmada xamrweyne gobolka banaadir ayaa abbaaro ee, labiyo tobankii iyo shan iyo toban daqiiqo ama labiyo tobankii maqrinimo waxaa ka kacay ee, dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed waxaana daminta dalka dabka iska kaashaday dabdamiska dowladda hoose ee gobolka banaadir dowladda hoose ee xamar iyo shirkadda hormuud dabdamiskeeda oo inta badan degmooyinka ee meelaha dabku ka dhacaan ee gurmad gaarsiisa oo garab istaagta in dabkaa la damiyo waxaa lagu guulaysta dabka in la damiyo ma jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay laakiin burbur hantiyeed ayaa dalkaas dabkaasi sababay isagana hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya ee sababta keentay dabkaas baaristiisa iyo maxay ahayd in laga guungaaro sababta dalkaas dabkaasi uu ku dhashay degmada dayniile isla taariikhdu marka ahayd sideed iyo tobankii bishii nofembar ee laba kun saddex iyo labaatan ayaa howlgal ay si wada jira u sameeyeen ciidamada ammaanku waxay ka sameeyeen dhammaan waaxaha degmadaas ciidamada oo iskaashanaya oo ahaa booliisiyii militaare ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka haydan wasugida iyo sirdoonka qaranka howlgalladaas sameeyey howlgalkaas ayaa lagu guulaystay iyadoo gacanta lagu soo dhigay dad eedeysnaa oo ku lug lahaa falalka ee ee kooxaha weerada isla degmada dayniile taariikhdu markay sideed iyo tobankii bishii nofembar laba kun saddex iyo labaatan ayaa afar saac iyo bar subaxnimo ama tobankii iyo bar subaxnimo waxaa wadda dhinaceeda lasoo dhigay wiil yar oo aada loo jir dilay oo afar sano jira kaasoo lagu magacaabo yaasir maxamed yuusuf kaasoo dhaawac jirdil ah loo geystay jawaanna lagu riday ciidamada ammaanka oo bartii ku baxay ayaa gaca- ayaa gurmad u sameeyey qofka ee, ee, sagiirka ah oo la dhibaateeyey sida la sheegayna qofka falkaa geysta ayaa ahaa hooyadiis oo ka baxsatay soonkaas una baxsatay dhanka ceelasha biyaha degmada dharkeelley goofaf dhexdooda ayaa sidaasoo kaleeto waxaa dil loogu geystay taariikhdu markaay siddeed iyo tobankii bishii nofembar laba kun saddex iyo labaatan abbaara koo iyo tobankii ama shantii afartan iyo shan daqiiqo waxaa dil loogu geystay marxuum lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi xaajisaas kaasoo ku shaqaysan jiray mootada feekoonta ah lamana helin ciddii falka geysata laakiin hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya baarista dhacdadaas ciddii lagu soo helana maxkamadda awoodda u leh garsoorka ayaa gacanta loo gelin doonaa degmada dayniile gaar ahaan waaxda kordamac ayaa taarikhdu markay siddeed iyo tobankii bishii nofembar laba kun saddex iyo labaatan abbaara toddobadii iyo toban fiidnimo waxaa babgacmeed lagu tuuray dhismo xerada seven seven ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhismi ka socday dad isu soo ekeysiyey dad shacab ahaa oo meesha marayay ayaa bumbo ku tuuray wax khasaaraha bumbadaas ay geysatana ma jirin dadkii khawaariijta ahaa ama falalka amni darrada ka shaqeynaya goobta waa ay ka baxsadeen maadaama dadka shacabka ay isu soo ekeysiyeen degmada dharkeelley ayaa ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen ee, saddex eedaysane oo dhac geysanaysay waddada isku xirta afgooye iyo muqdisho iyagoo gacanta lagu dhigay haddana ay socoto baaristooda si cadaaladda loo horgeeyo eedaysanayaashaas lana ogaado qasadka ujeeddada ay ka lahaayeen dhaca iyo cidda ee, ee ka dambeysay degmada kaaraan waaxda wajeer ayaa sagaal iyo tobankii bishii nofembar laba kun saddex iyo labaatan abbaara shantii iyo iyo iyo soddon daqiiqo ayaa ee, dad sata dad watay ciidanka yuniformka ciidanka ee ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ayaa ee, ee, israsaasayn ku sameeyey ciidamada kale oo ammaanka iyagana ee, gacanta lagu dhigay sidaasoo kaleetana maxkamadaha awoodda u leh ayaa lagu simo gacanta lagu simo mar kale deegaanka garas baaleey waaxda shanaad ayaa taarikhdu markay sagaal iyo tobankii bishii nofembar sidaasoo kaleeto waxaa babgacmeed lagu tuuray ciidanka ee, xasilinta caasimada gaar ahaan ciidanka bolisiyo militaar oo amniga caasimadda qayb libaax la ka qaadanayey bambadaas ayaa sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee weliba ay ku jiraan dad shacab oo goobta ka agdhowaa ee, sidaasoo kaleetona eedeysanayaashii bambadaas soo tuuray ayaa ciidanku gacanta ku soo dhigeen waxaana lagu xiray ee, ee, ee, ayaa ayaa ciidanku ku baxeen islamarkaana dadkii dhaawac ahaa gurmad loo sameeyey
habeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo dhacdooyinkii ugu dambeeyey amnigilidu ku ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobolada soomaaliya oo ka warbixinaya ayuu ahaa dhinaca kale ee, gaadiidleyda isticmaasho ee, gaadiidka isku rogaha ah ayaa waxay cabasho ka muujiyeen lacago ee, tiro badan oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya si awooda uu kaga qaadayo waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir ayaa ee, ka warbixinaya cabashada gaadiidleydan ee, isticmaasha ee, deegaanka jasiira iyo muqdisho
waxaan joognaa ceelhuur waa gobolka banaadir waa meesha een, jegmoontiga amaga ee kontaroolka canshuurta loogu qaado gobolka banaadir waxaan u jirnaa wax ka yar laba kilomitir marka laba kilomitir inaan koonfur galbeed ku siino gobolka banaadir ku siino waxna qabta maahan waa darawallada gaadiidka iskarogayaasha ah ee ka shaqeeya muqdisho ilaa iyo ceelhuur oo sida ay sheegeen cabasho ka ah isbaare ay sheegeen in lacag looga rabo gaadiidleyda iskarogayaasha ay halkaasi ka shaqeeya waxayna carabka ku dhufteen inay jirto boono been abuur ah oo la rabo in lacag looga qaado iyadoo loo isticmaalayo magaca koonfur galbeed soomaaliya gawaarida ayaa safaf dhaadheer ku jira in ka badan lix iyo toban saacadood iyagoona darawallada ka biyo diiday in meel gobolka banaadir u jirto wax ka yar laba kiilomitir looga qaado lacag madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayay ugu baaqeen inay wax ka qabto dhibaatada lagu hayo gaadiidleydan iyagoona sheegay inay jiraan gawaari kale oo ka xaniban dowladda soomaaliya cabash u nahay madaxweynuhu ugu sarreeyo ra-iisul wasaaruhu ku xigo duqa magaalada taliyaasha ciidamada dhammaantood waxaan leenahay dowladdu waa diidda isbaaro in lagu qaado gobollada dalka xitaa iska dhaa magaalada gudaheedii hadda meesha nagula heesta oon isbaaradan ku keenna leeyahana waa magaalada dhexbartamaheedii maadaama ma- isbaarooyinka laga mamnuucay magaalada daafaheeda iyo gobollada dalka inaan maanta caasimadii soomaaliya aan anagoo xamaalata ah ee, uga mari weyna isbaaro waa waxaan een, cabashada ka nahay waxaana cabasho uga nahay dowladda waxaan leenahay arrinkaas si degdega wax looga qabto ilaa dowladda ay ka soo faragelisana gaadiidkan miisow alla waana shaqo joojin cabashadaynuna waa mid ku socota madaxda ugu sarreysa waddanka ayagaana ka war sugaynaa halkaasayna ee, baartuna allaysaa ilaa amar dambe ama dowladda naga fasaxdo ama wax naga tiraahdo waxna heestana halkaasaan joogaynaa waxaan joognaa ceelhuur waa gobolka banaadir waa meesha een, jegmoontiga ama kontaroolka canshuurta loogu qaado gobolka banaadir waxaan u jirnaa wax ka yar laba kilomitir marka laba kilomitir inaan koonfur galbeed ku siino gobolka banaadir ku siino waxna qabta maahan Ee, gaadiidkuna saa dhibanoo daalan marka cabashadaynu waxaan leenahay dowladdu si degdeg wax ugu soo jawaabto ayadaan meesha sugaynaa ayadaan u fadhinaa gudoomiyaha gobolka ninka la taliyaasha ciidamada ee, gudoomiyaha degmada wadajirka eh, eh, maamulka ah oo gudoomiyaha dharkeenley ah dhammaantood waxaan leenahay gaadiidku waa gaadiidkiinni wax dhiba ma wadno waxaan nahay xamaali xamaali aan ku fakalla'nahay waa in si degdega wax looga qabta cabashadayna halkan waxaan u taaganaha cabasho cabashadaasoo ah isbaaro lasoo dhigay deegaanka jasiira ee, gaar ahaan ee, ee, deegaanka jasiira gaar ahaan degmada dharkinley ee, waxaa meeshan taga waa gaadiid dadweyne gaadiidkaasoo ra- ah iska rogayaasha oo magaalada muqdisho dhiso Ee, marka maanta waxaan halkan u taaganaha cabasho isbaaradaas maadaama aanan qaadi karin lacagahaas ee, aniga aanan qaadi karin oo aanan xamili karin waxaan rabnaa eh, maamulada labadan degmo oo isa saaran iyo guddoomiyaha gobolka eh, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan waxaan rabnaa inay halkan naga soo gaaraan maadaama gaadiidkii isbaarada lagu soo rogay awgeed halkan loo dhigay shaqo joojin aan saan ku samaynay marka waxaan rabnaa in la soo farageliyo wabilah towfiiq waa mahadsanti waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka gaar ahaan dowladda dhexe inay naga qabato niman sheegaaya maamulka koonfur galbeed oo meelay ka soo dhaceen cirir una aqaanin oo iska rooraya boono feega wato boonada keen oo boonadaan wato boonadaan meel lagu maraa jirin oon dowlad soo goysaan aqaanin shan kilomitir ayay is- eh, aan waxaan ku dhiibnaa midda dowladda federaalka oo dowladda hoose canshuur oo canshuur bixiyaalaan nahay Eh, middaan meelay ka timid ma helno niman isku sheegaa maamul meelay laga soo dira una dhaqaanin oo warqada feega wato meel lagu maraa jirin ayaa jiro waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka inay naga qabato madaxweynuhu saa yidhi isbaaro oo sharci la'aana lama oggolo usaa cilaamiya dalka usaa u sarreeyo ra-iisul wasaare ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka duqa magaalada taliya ciidamada kulli dhammaantood waxaan rabnaa inay na soo farageliyaan dadkii shacabka horyaan nahay oo canshuur bixiyaala oo waxaan nahay shacabka horiya inay wax ka qabtaan oo naga soo gaaraan u baahanna inaan waddankaygii aan nabad ku shaqaysto ilmihaygii iyo xaaskaygii inaan nabad ugu shaqaysto waana la ii diidan yahay waxaana
gudaana dhegeystayaal warka habeenada caawa kala socoteen raadiyo dalsan magaalada muqdisho waana keenta warka kiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel